anigoo ah ibraahim aadan ibraahim kuna magac dheer ibraahim nadaara kana tirsanaa ururka al-shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobollada ba iyo bokool horeyna oga soo shaqeeyey makaatibta kale ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyey qeybihiisii kala duwan sida qeybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuullada iyo qeybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka thaqaafo ardada iyo macallimiinta iskuullada waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u caddaynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka bisha koowaad sanadka kun afar boqol soddon iyo lix ee hijiriga oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun lix iyo tobanka in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta islaamka iyo ahdaaftii ururka u iclaamsanayd asbaabta aan oga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwo diineed iyo kuwo maamul oo xarakadu ku jirtay iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo laba sano balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkase wuxuu noqday ka daro dibi dhal khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududaysiga dhiigga muslimka sida ee in dadka la laayo maxkamad la-aan waa laga shakiyey keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo b beegsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha la midka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka soomaaliyeed wax alle loogu dhowaado ayadoo marka marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday beegsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin sida ku cad kelimadii uu jeediyey ninka la dhihi jiray catiyatullaahi alliibi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta alqaacido iyo ninka la yidhaahdo xaaris nadaari kelimad uu jeediyey oo isna ahaa alqaacidada yeman raximahumullah labo in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhoweyso uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadow xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimo ah oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiid ah oo ka tirsan culamaa usuuga ama nin jaahiloon diinta islaamka wax ka fahamsanayn qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'iga qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa-in lagana daba hadli karin waxay ku xukuntana lagu fuliyo saddex ku degdegidda gaalaysiinta qofka muslimka ah iyadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka amase aan ku ahayn afar in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tegi karin ama aan la naqdin karin taas waxay sababtay in rag fara badan oo culimo iyo saraakiil balahaa oo ka tirsana xarakadana la laayo kuwo kaleetana ay buuxdhaafiyeen xabsiyada siriga ee xarakada kuwo kaleetana hadda la daba socdo intaas oo khaladaad ah iyo kuwo aan halkaa lagu soo koobi karin markaan arkay ayaan goostay inaan isaga soo tago ururka al-shabaab aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyey oo ahayd in qofkii ka soo baxa al-shabaab lasoo dhoweynayo taasoo aan uga mahad celinayo sida wanaagsan ay dowladduna iisoo dhoweysay gabagabada waaxid gabagabada waaxid waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan ururku wuu dumi karaa wuu dhisnaan karaa wuu xumaan karaa wuuna samaan karaa oo intaasoo isbedella ah ayaa ku imaan karo laakiin diinta islaamku isma beddesho xilli kasta iyo goob kasta number labo waxaan halkan ka caddaynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indhatirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu wakhtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin ninkii shaacirka wuxuu yidhi satubdii laka alayaamu maa kunta jaahila waya'tiika bilakhbaari man lam tatasawadii waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan mar koowaad iyo mar labaad baan u mahad celinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee dowladdu ay ii soo dhoweysay wabilaahi towfiiq waxaan ka mid ahaa muddo ku dhow sagaal sano way jirtaa manaahij oo xafiiska waxbarashada uu diyaariyey kuna saabsan dugsiga hoose oo laba maado keliyaan ahayd maadada tarbiyada iyo maadada luqadda carabiga waa waa fakar fiican dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta anigu ka mid ma ahayn dadka gacantooda wax ku gumaada ama dhibaatada lagula kaco dadka soomaaliyeed wax badanoo ka mid ahna waan la xanuunsan jiray weliba qaraxyada lala beegsado meelaha caamka ah iyadoo looga marmarsiyoonayo in dad dowladda ka tirsan ay ku jiraan marka dambena la ogaanayo hal iyo labo iyadoo meeshaana ay ku halaagsameen dad boqol ku dhow ama konton mas afartan iyo intaa ama mararka qaarkood laga yaabo khalad dhacay gaari dad shacab ay saaran yihin oo la qarxiyey haddana aan danna laga lahayn xataa raaligelin iyo midna aan laga bixinin waxyaalahan aad iyo aadka aan uga xanuunsan jiray baa ay ka mid ahayd laakiin maadaama aan dhex joogay magacii ururkana aan watay kana tirsanaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska kaa cafiyey weli weli kuwo kale ayaa jira oo sidaadoo kale hogaano kala duwan ee hordoogayaaka ahaa al-shabaab maantana waxaa adigu ka faa'idaysatay cafiskii madaxweynaha maxaad fariina u dir lahayd si ay u qaataan go-aankana qaato
dad badan baa jira akhtada aan sheegay iyo kuwo ka badan ba haya waxaa ugu muhiimsan horta qofka muslimka ah in aakhiradiisa uu ka fekero camalka la qabanayana ma aha ilaahay loogu dhowaanayo keliya inaad daacad ka tahay waa inuu camalka diinta waafaqsansan yahay xaggaana ikhlaas iyo daacadnimo aad ku samayso marka waxaan dhihi lahaa si guud inay ilaahayna ka baqaan oo akhtaadaa diineed ninkii wax ka garanayo culimo ah hadduusan hadli karin meesha uu joogo inuu meeluu ku hadli karo oo arrinkaa uu kaga caddayn karo hadduu tagi karo uu tago keliya maaha in cafiska madaxweynaha keliya laga faa'iidaysta eh si guud inay ilaahay uga baqaan oo arrinkaa ay isaga toobad keenaan ay ka laabtaan kana faa'iidaystaan cafiska madaxweynuhu